dhegeysanayaal barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaannu ku eegaynaa dhibaatooyinka dhinaca caafimaadka ee dhalan kara iyo sida looga hortegi karo meelaha ay fatahaaduhu ku dhufteen oo magaalada beledweyn ay ugu weyn tahay waxaana barnaamijka marti iigu ah datar cabdiqaadir jibaax ciidleh oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud kana howlgala xarun caafimaad oo ku taalla magaalada beledweyne islamarkaana sidoo kale qalliinna ka fuliya cisbitalka guud ee magaalada beledweyn kusoo dhowo barnaamijka marka hore doctor cabdiqaadir
ridwan waa ku dhowahay barnaamijka maasha allah bal marka ugu horeysa xaaladda guud ee magaalada iyo dhibaatooyinka fatahadaha ka dhalan kara haddii aada soo koobto
runtii maxaa la yidhaahdaa toban maalmood ka hor ayaa magaaladan waxaa soo galay biyo aada u xogan ilaa haddana waa ay ku jiraan biyahana si aada ayay u saameeyeen magaalada oo dhan marka meel walbana biyihii waa ay ku jiraan dadkii badankooda waa ay ka qaxeen oo dhinaca waxay u guureen jaanta gutisha meel la yidhaahdo ceel jaalle dad badanna waa ku hareen runtii biyaha waa biyo aada u fara badan waxyaabo kale waxyaabo badanna waa waa waa ka dhalan karaan ilaa haddana waxyaabaha ugu badan oo biyahaasi ay sababi karaan waxaa ugu badan kaneeco oo ka dhalataa suban oo yimaada koleero oo yimaada waxyaabo badan ayaa ka dhalan karaa waa gartay markaad eegto marka cabsidaas la qabo iyo dee xaaladda hadda oo weli sidaad sheegtay dhibaatooyinka ay taagan yihiin wax wacyigelina oo aada wadaan dhakhaatiir ahaan ama ururada caafimaadka ee meesha ka shaqeynaya miyaa jira ha si fiican dhinaca dadka ay u badan yihiin waxaa laga sameeyey goobo caafimaad oo m c h ah oo wacyigelina musqulo xataa waxaa loo sameeyey musqulo ay dadka galaan waxaa la wadaa wacyigelin ah biyo dhaamis waxaa laga hadlayaa maxaa la yidhaahdaa dadkii ilmaha yaryar xataa meelo lagu daaweeyo dad oo isxilqaamo oo dhakhaatiir ah ayaa dhinaca xagga joogta aniga gudahan joogaa dhinacana xataa waa laga abaabulayaa waa waa waa socotaa insha allahu hawsha way socotaa waa gartay marka xarumo caafimaad oo hadda laga hirgeliyey miyaa jira goobaha ay dadku ku barakaceen waxaan la soconaa sidoo kale in isu socodka magaalada uu aada u adag yahay ha qaybta xagga ah maadaama aanan tegin aniga magaalada gudaheedaan jooga aniga dhakhaatiir kale dhakhaatiir kalena waxay jiraan dhinaca ceel jaalle marka goobo caafimaad waa laga sameeyey oo oo qaar private ah iyo qaar m c h ah dadkana waa lagu daaweeyaa insha allahu ya waa gartay wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya soo gaartay beledweyn laftirkooda marka wax wada shaqeyna oo ilaa iyo hadda aad aada bilowdeen miyaa jira shalay oo jimco ahayd ayaa wasiiradda caafimaadka oo wasaaradda oo federaalka ah dooreysada ayna soo gaartay dhinaca xaggay kusoo degtay haddana waxay soo gashay gudaha oo magaaladay joogtaa runtiina waxay u timidna waa gurmad iyo inay indhaindhayso caafimaadka iyo hawsha ay marayaan marka insha allahu waa waa waa ballansannahay berina insha allahu waa waa is arkayna haddii alla yidhahdo waa gartay hay-ado kale oo caalami ah oo gurmadka iyo gargaarka dhinaca caafimaadka ka qaybgelaya iyagu ma jiraan hay-ado oo local oo n g o ah fara badanaa jira oo caafimaad ka qaybgalaya wayna joogaan wayna wadaan hawsha waxyaaba kuwa oo maxaa la yidhahdaa m c hada wadaa ka mid ah oo dhinaca xagga degan inta xataa way joogaan marka looma kala harin markaad eegto marka shaqaalaha caafimaad ee loo baahnaan kara xilligan maadaama dadka barakacay ay aada u badan yihiin ma isleedahay tiro ku filan ayaa joogta magaalada oo haddii laga hadlayo caafimaadka iyo cunnada iyo fayadhowrka waxyaabahaas oo dhan iyo talooyinka guude ay u baahan yihiin dadka soo barakacay inay heli karaan
waa waa waan filayaa ina ay ku filnaan karaan dhinaca xaggana dhakhaatiir badanaa jirto oo oo oo junior ah intana waa joognaa marka runtii inay ku filnaan doonaan filaya gartay dadka marka ugu badanaa is leedahay dhibaatooyinka saameyn ayay ku yeelan karaan waayo
waa dadka aadka u taag daran oo dadka gudaha ku jira iyo dadka banaanka jira labadaba aaday u taag daran yihiin aad iyo aadayna waxay ugu baahan yihiin maxaa la yidhaahdaa caawinaaday u baahan yihiin iyo baraarujin caafimaad waa garta ilaa marka goormay qaadan kartaa haddii aad eegto in wacyigelin ku filan la sameeyo oo dadka dawooyinkaay u baahan yihiin la siiyo oo laga ilaaliyo sidaad sheegtay biyaha wasaqaysan iyo waxyaabaha keeni kara inay xanuunada bataan oo dabcan kaneecaduna ay ka mid tahay wallaahi sidaan qiyaasaayo oo horena aan u arki jirnay muddo bil bil way qaadanaysaa iyo weliba ka badan
marka diyaar garowgii ma muuqdaa hadda dadka looga wacyigelin lahaa ee looga hortegi lahaa khataraha soo wajahan
si fiican si fiican waa muuqataa oo hadda maadaama ay noo timid wasiiraddii waxyaabo badan oo la rabo in laga hadlo sida oo biyihii magaalada ku haro oo kale maadaama hadda ay yaraadeen biyahaas in laga qaado magaalada laga aruuriyo matooro la saaro in la buufiyo magaaladii kaneecada laga buufiyo in maxaa la yihahdaa musqulihii si fiican dadka loogu dhiso waxyaabo badana jiro oo baraarujina waa la wadaa waxaanu u timidna waa intaa waa gartay marka agab iyo dawooyin ku filan dadka magaalada weli ma soo gaartay
wallaahi taasi maamulkaad weydiinaysaa kolley yaa dhinaca xagga jira aniga gudahan ku jiraa waa gartay ilaa hadda marka adiga maxaa kuu muuqanaya marka la fiiriyo caafimaadka iyo gargaarka aada fidinaysaan intuu la egyahay wallaahi waa ku rajo weynaa maadaama wasiiraddii ay noo timid waa lagu rajo wenyahay in wax badan dadka loo qabto cudurrada marka inta badan hadda laga cabsi qabo inay dhashaan waxaa ka mid a cudurka malaariyada sidee markaad is leedihiin wax waa looga qaban karaa oo waa looga hortegi karaa inta dhibaatadan aanay ku habsanin dadka faraha badan ee fatahaadu ay saamaysay cudurada waxay ku dhashaan biyihii maadaama markii hore ay cusboonaayeen ay naga gudbeen waxaa jiraysa biyihii inay magaalada ku haraan oo meelo godooda ay ku haraan meelaha godooda hadday ku haraan dhowr beri ay ku jiraan waxaa ka dhalanaya sida aa aragtay malaria ka dhalanaysa biyihii waa wasaqoobayaan marka waxyaabo badan oo baraarujini ka hortaga loo baahan yahay oo ay kamid tahay biyihii horta marka hore in matooro iyo booyada la saaro biyihii meesha laga saaro kadibna la buufiyo kadibna maxaa la yidhahdaa musqulihii iyo dadka meelihii ay geli lahaayeen loo habeeyo dad hadda xanuuno ay hayaan miyaa jira oo aad ka warrayso wallaahi runtii waa jiraan dad badan badan oo hadda xanuuno haya oo malaria qaba suban qaba xala u dambeysa aniga magaalada gudaheedaan ku jiray laba naagooda oo oo foolanaysa oo dhalweysa xataa siserian waxa la dhahaa aan u samaynay marka waa iska jiraan wa waa xanuuno fara badana iska jira ya hataa naagihii dhalaaya meelay ku dhalaan ma laha ya waa waa rafaad private yaa la geeyaa marka waa waa waa ilaaha ilaaha talo ku filan waa gartay marka haddii su-aal kale aan ku weydiiyo dad fara badan oo soo barakacay ama dadka magaalada gudaheeda ku jira ayaad la sheekaysatay maxaa ugu badan oo dadku ay doonayaan marka laga hadlayo baahiyaha jira xilligan wallaahi niyo priority-ga ugu horeeya waxay siiyaan waa raashin iyo teendho iyo maxaa la yihahdaa waxay cunaa dadku waa baahan yahay waa waa waa waa laakiin aniga waxaan qabaa in laga hormariyo caafimaadka in laga hormariyaa muhiima qofku markuu caafimaad qabo wax kasta raadsan karaa laakiin baahi fara badanaa jirto oo dhinaca raashinka ah iyo agabkii kale oo roobka laga geli lahaa xataa ya dendhooyin bustooyin ya waa garta weli marka baahidaas ma la daboolin miya waa la daboolay shalaba waa la bilaabay dad badan oo qaato kaarar la siiyo raashin qaadanayo aniga waa arkay indhaheygaan saaray marka waa waa socotaa processkaas waa socdaan haddii aad marka ugu dambeyn soo koobto wacyigelin wacyigelinta loo baahan yahay xilligan yaa loo baahan yahay inay ka wada qayb galaan maadaama aan la soconno in fatahaadda ay meelo fara badan oo soomaaliya hadda ay ka jirto waajibka saaran waa maxay maamulka jira iyo dowladda dhexe si dadka ay u helaan wacyigelin ku filan si looga hortago khataraha iyo xanuunada dhalan karaa
wallaahi niyo wacyigelinta qof kasta oo reer hiiraan oo meeshan ku nool wacyigelintaasi waa ku khasban yahay inuu maaragtay ka qayb qaato ugu horeeyaana maamulka dowladda culamaau diinta dhalinyarada ya haweenka qof kasta oo oo reer hiiraan inuu ka qayb qaato wacyigelintaas waa loo baahan yahay waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga waayahay ridwan toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay doctor cabdiqaadir jibaaxa ciidleh oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurrada guud oo ka howlgala xarun caafimaad oo ku taala magaalada beledweyne oo daadku uu harqiyey waxaa sidoo kale uu qallinno ka fuliyaa cisbitalka guud ee magaalada beledweyne inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo